heshiiskaas waxaan u arkaa waxaan heshiis ahayn sida soo socota ayaanan u micin lahaa hadde daalkacyo muddo dil iyo siyaadaha ayaa waxaa ka socday dagaal waa lagu soo duulay ciidanka soo duulay wuxuu ka yimid waxaa soo abaabulay soo taakuleeyey hubkiisa bixiyey rasaastiisa bixisay bixiyey weli taakulaynaya dagaalkana wada waa dowladda federaalka ah ee soomaaliya ciidanka iyo taakulayntiisa iyo hubkiisa iyo iyo gurmadkiisa intuba waxay ka imaanayaan xaggaas iyo muqdisho bay ka imaanayaan waxaa soo diraya madaxda federaalka ayaa soo diraya iyagoo isticmaalaya galmudug iyagoo isticmaalaya ayay soo dirayaan marka duulaankaas dadka badan ku dhintay muddada socday dadka badan ku dhaawacday lagu barakacay hantida ku burburtay waxaa mas-uul ka ah oo soo oo soo qosheeyey dowladda federaalka ee soomaaliya nimankii shalay meesha yimid waxay ahaayeen nimanka dagaalka waday ciidankii dagaalamay oo jabay oo hadafkii uu lahaa gaari kari waayey oo ujeeddadii laga lahaa dagaalkaas oo loo soo sulayay lagu fashilmay raggii soo diray ayaa daalkaxi shalay yimid waxaa ka mid ahaa madaxdii federaalka oo uu hogaaminayay prime ministerkii dalka waxaa ka mid ahaa madaxweynihii galmudug daalkacyay yimaadeen nimanka ciidanka soo diray iyagay ahaayeen iyagii markii ay dagaalkii hadafka ay lahaayeen ay ku fashilmeen oo ay ku waayeen dagaal ay ku waayeen bay waxay isku dayeen qaab hadal in ciidankii fashilmay gul loogu sameeyo oo ku guulaysto hadafkii lahaa dagaalka lagalaa sidaa lagu gaaro marka waxa meesha lagu doobadoobayey lagama wada hadal dagaalka iyo hadafkiisa iyo waxay usoo direen ciidankaa waxay usoo direen lama weydiin heshiisna ma aha waayo ciidankii dalka waa ee magaalada weli waa dul fadhiyaa magaalada waa laga qaxay noloshii waa isaatay iskuulla ma jiraan waa tahay hadda heshiiskii waa la gaaray ee puntland iyo galmudug waana ay saxiixeen madaxdoodana halkaasi waa ay ka hadleen waxaana ay ku baaqeen nabad in laga wada shaqeeyo marka ma kula tahay heshiiskaasi inuu hirgelaya ayna fulinayaan dhinacyadii dagaalamay haddee lama aha heshiis heshiis ninkii dagaal ninkii soo diray soo abaabulay soo qosheeyey uu leeyahay waa joojinayaa hadduu joojinayo wax loo baahan yahay wax loo baahan yahay weeye dagaalka ha joojiyo laakiin aan wada hadallo wax laga wada hadla ma jiraan wax lagu heshiiyeen anigu haatan ma garanayo haddii waxa lagu heshiiyaa ay tahay war ciidankaanu soo dirnay iyo iyo colaadii aanu wadnay iyo duulaankaan soo abaabulaynay waa joojinaynaa magaaladana waa ka saaraynaa dib baana loo noqonaynaa arrintaas waa okay arrin la aqbali kara weeye laakiin intaa wixii ka hooseeya intaa waxaan ahayn heshiis lagu geli karaa inuu uga jeedo laabalka bishan labaatankeeda kismaayo ayaa wadahadal u ka dhacaya colaaduna meeshay ka dhacday waa gaalkacyo colaadda gaalkacyo ka dhacday wadahadalkeeda maxaa kismaaya loogu loogu qabtay su-aashaas ayaa dad badan isweydiinayaan hadda hadalkaasu macquul maaha waa waa muuqataa waana la fahmi karaa wax macquula inayn ahayn colaadda gaalkacyo ka dhacday oo dowladda federaalkaahi ay wado oo iyada mas-uul ka tahay waxaa haatan kismaayo loola aadayo ma garanayo dagaalku meesha uu ka dhaco ayay tahay in wax looga qabto marka sheekadaa kismaayo haatan hala aadana anigu waa waxaan isleeyahay macquul maaha wax loo ogolaadana ima muuqato dagaalka ninka wadana waxa weeye gaalkacyo lagula xisaabto weeye iyo iyo aagga gaalkacyo uu joogo la xisaabtankaasna anigu waxaan ugu horumarin lahaa shacabka hadda ay dhegaysanaya oo midug jooga oo puntland jooga iyo ciidanka dagaalamaya oo saraakiishii iyo ciidankiisa ay dhinteen nimankii dagaalka wadana ay la joogaan waxa weye nimankaa dagaalka hadda hadda gaalkacyo jooga hadday weli gaalkacyo joogaan prime ministerkii iyo madaxweynihii galmudug labadaba gaalkacyaan ku wada hadday gaalkacyo joogaan arrintaa in gaalkacyo si daca loogula xisaabtamo weeye dagaalka iyagaa keenay mas-uul iyagaa kaa dhaawaca iyo dhibashada iyo barakaca magaalada ka dhacay iyo wixii dhaqaale khasaare soo gaaray dagaalka muddada iyo siyaada socday
heshiiskan gaalkacay lagu sixay ma wuxuu kuu leegayahay heshiis dhinacyada dagaalama iyagoo ay kasoo shaqeeyaan mise wax cadaadis iyo breshar lagu saaray oo ah inay fuliyaan muxuu kula muuqdaa heshiiska heshiiskaas wax jiray lama muuqdo waraaqaha uu ku qoran yahay qaynihiisu ma dhama nimanka nimankaas dagaalka way wadaan iyagaa soo abaabulay heshiiskay geli karaanna ma jiro oo aan ahayn dagaalka inay joojiyaan dalka colaada inay ka qabtaan dowladda federaalka oo hadda waktigeeda dhamaaday waxay joogtay xamar bay joogtay intii muddaa xamarna colaada ka socota iyo koonfurta soomaaliya xamar iyo koonfurta soomaaliyana colaada ka socota waa dogtahay waxna waa ka qaban waayeen hadda in loo ogolaado gaalkacyo iyo mudug iyo puntland inay dagaal ka xidhaan oo aan lagula xisaabtamin wax macquula iyo uma muuqata aniga arrintaa waxaa weeye dadaal xoog in laga sameeyo nimankaas haatan wax mas-uula oo soomaaliya ay u hayaan ayaan jirin waayo dowladda waktigeeda waa dhamaaday dowladda federaalka waktigeeda waa dhamaaday laakiin awood waxay u heleen ciidankii soomaaliya hubkiisii iyo taakulayntiisii inay u soo diraan minig u soo diraan oo puntland xasiloonida looga qaado oo lagu jaanwareeriyo oo dagaal lagu furo marka taa in laga diido weeye heshiiskaas waxay saxiixeenna dee wax lagu heshiiyo ma jiro nin gurigaari kugu haysta oo dagaal kugu wada baa la heshiiyey micnaheedu waxay tahay ma garanayo dagaalkii iyo xisada iyo colaadana way abuureen iyagaa abuuray haddana waxay ku leeyihiin waa wada hadlaynaa oo kismaayaan isla aadaynaa oo malkayaanu ku heshiinaynaa taa micnaheedu waxaa weeye colaadii ha sii socoto magaalada col hadduu fadhiyo
puntland hore waxay uga heraysay dowladda federaalka in galmudug ay soo hubaynayso islamarkaana cadaymo ay hayso shalaytana waa iyadii heshiiskaas la gaaray burbur baa ka dhashay dagaalkii dhacay muddo bil ayuu soconayey dadka qaarkiina waxay aaminsan yihiin colaadan in aysan damayn ilaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud inta uu yimaado oo xaaladda dhabta ee gaalkacay laga hadlo arrintaas ma kuu muuqataa
dowladda federaalka dagaalka inay wado waa caddahay waa muuqataa waa sheegay hadalka markaa furayo dagaalayo waa sheegay ciidanka iyo abaabulkiisa qorshayntiisa taakulayntiisa dagaalgelintiisa waxba dowladda federaalka ahaa wada magaca lagu dagaalamayo waa magaca galmudug galmudug waxaa samaysay dowladda federaalka samaysay gaalkacyo in dagaal laga rido iyo mudug dagaal laga rido galmudug waa laysku ogaa oo waa waa kuwii sheeganaya xuduudkooda inuu burtala iyo mudug oo dhan yahay marka dowladda federaalka dagaalka iyaga madax ka laakiin madaxweynaha wuu hadlay wuxuuna sheegay in dowladdiisu aysan wax luga aysan ku lahayn dagaalka dagaal gaalac ka dhacana uu yahay wax soo jireena oo taariikh hore ah waa been weeye waxaas waxaa weeye soomaalida dhexeeda xukun kala qarsoona xamar iyo waxa ka socda waa ka warhaynaa shirarka xamar ka dhaca waa ka warhaynaa inuu ka qayb galo waa ka warhaynaa ciidankiisa saraakiishiisa inuu inay hubka bixiyaan waa ka warhaynaa inuu ku amray saraakiishiisa inay hub bixiyaan waa ka warhaynaa dhaqaalaha iyo waxa lagu dagaalamayo inuu bixiyo waa ka warhaynaa waxaasoo dhan waa ognahay madasha madasha nimanka hadda la baxay madasha qaranka ayaa dagaalka abaabulaya madaxweynaha ku jira prime ministerka ku jira kuwa kalaa wax ku xukuumadda dowladda puntland baa wax ku marka dagaalkan dagaal la wada og yahay hadafna laga leeyahay weeye madaxweynuhu wuxuu sheegayana waa la wada og yahay inayan waxba ka jirin soomaalida o dhan baana og midubna waa laga og yahay xabarna waa laga og yahay laakiin dhibaatada u weyn dadka shacabka ayay ku dhacday oo qaxay oo saamayn ballaaran ay soo gaaratay waxbarashadii iyo isku socodkii gaadiid iyo ganacsiba ay dhibaato weyn ka soo gaartay mas-uuliyadda weerarkaas iyo dhibaatada intaa leeg yaa dusha u roganaya oo qaadaya
hadda anigu hadalka waa su-aashaas waa su-aal aada u fiican weeye waa waxayna tahay in sidaas looga hadlo oo loo oo loo maxaa la yidhaha qiimeeyo oo arrintaas saas loogu looga xisaabtamo nimanka looga xisaabtamaya dagaalka keenay waa federaalka weeye waa dowladda federaalka weeye ciidankii soomaaliya hobkiisii baa meesha maraya dhaqaalihii soomaaliya ayaa la isticmaalayaa mudug baa lagu baabiinayaa iyo gaalkacyo dagaalkan hadda uguma horeeya dagaal horena gaalkacyo waa ka dhacay suuj iyo garaacad iyo wixii ka dhacayna wayna ogeyn waxaa ka socda meelaha kale oo puntland ka midina waa ognahay dagaalkan waa dagaal dowladda federaalka ay wado madaxdeeda ayaa mas-uul ka ah wixii dhimashaa oo dhacay wixii dhaawac oo dhacay ciidanka dagaalamayana iyagaa soo diray ciidanka ciidanka puntland oo ka soo horjeeda ciidanka dagaalamaya nimanka madaxda ah oo haatan gaalkacyo jooga iyo shacabka iyo odayaasha jooga reer puntland waa inay saa waxu fahmaan dagaalku meeshuu kaga socday inay ogaadaan weeye muddo inuu ku socday inay ogaadaan weeye federaalku inuu inuu dagaalku ka imaanayo weeye arrintaasna intaa loo qosheeyo saa looga xisaabtado weeye dagaalkaas saasuu ku dhammaan karayaa nimanka dagaalka soo oogaya oo dagaalka soo abaabulaya in arrintaa lagala xaajoodo oo wax laga qabto weeye ciidan ahaan waa loo jeeyey waa u socon waayey hadafkoodii waa shaqayn kari layahay siyaasad ahaan in loo diido weeye in lagu codsado weeye adduunkana in loo sheego weeye meesha waxaa ka socdaa war crimes weeye magaalo markii barakacdao shacabkii la laayo shacabkii la laayo dagaal lagu soo waxeeyo waa war crimes weeye waa dambiye dagaal weeye nimanka madaxda ka ahna waa dowladda federaalka waa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo ragga kale iyo madaxweynaha galmudug arrintaas saa in loola dhaqmo weeye loola xisaabtamo weeye wada hadal iyo waktigiisna waa dhammaaday colaadaasna saasaa lagu soo waxjari karayaa in si fiican loo wada xisaabtamo gaalkacyo aan laga wada tegin iyadoo aan arrintaa la xallin baa waajibaadku igu muuqdaa dadka qaar waxay isweydiinayaan dagaalkii hore waa sanadkii hore dagaal baa dhacay heshiis baa la sheegay in la wada gaaray meel lagama soo qaadin kanna heshiis baa shalayta la gaaray marka ma is leedahay kan wuxuu marayaa waddadii heshiiskii sanadkii hore
saha saasoo kale u dhacaya wax kaloo heshiis maaha firi oo hadda socota oo soo dhalqatay oo dhammaan la meel bay meel bay ku jahaysan tahay meeshay ku jahaysan tahayna ilaa iyo hadafkeeda la gaaro heshiis ay doonayaan iyo waxay samaynayaan min la jirto marka hadaf laleeyahay anigu wuxuu igu muuqdaa inuu yahay duulaan waxaa lagu yahay jiritaanka puntland baa duulaan lagu yahay midnimada puntland baa duulaan lagu yahay dalka waxaa la doonayaa puntland la yidhaaho sida uu hadda u dhisan yahay inuusan ugu dhisnaan oo la kala googooyo ujeedada weyn oo lagu dagaalamaya oo galgudu loo sameeyey oo distookeeda ay ugu jirto waxaa weeye midig oo dhan iyo galguduud in la israaciyo oo maamul goboleed halkaas ka soo baxo sheekadoodan waxa weeye sool in lagu daro somaliland sheekadooda in la laabanayo oo shacabka lagala baqayo oo la doonayo oo la doonayo in la fuliyo sheekadaa weeye dagaaladu waxay u socdaan sheekadaa weeye arrintaasna waa fashilmaysaa mana yeelayno dadkana mada lagama jirayo jiritaanka iyo midnimada puntland midda kale oo aan raba halkan inaan idhaahdo waxa weeye magaalada dhaafacay la yidhaaho waa puntland weeye laba maamul magaalo ay ka jirikayso ma aha haddii dowladda puntland iyo shacabka puntland uu ogolaado daalkacyo in laba maamul ka jiro dagaaladaa soo noqnoqday ayaa soo noqnoqonaya waa waali iyo jahwareer weeye waxaas waxaas wax la aqbali kara maaha daalkacyo waa puntland waa dalka puntland puntland bay ku taallaa in laga goobdabta in lagu galo daalkacyo ama la yidhaahdo laba maamul baa wada degan oo ka wada talinaya arrintaas dagaalkay sii waraysaa uma cunsanto shacabka iyo shacabka iyo iyo iyo iyo reer puntland uma cunsanto in la aqbala maaha arrintaa in la diida weeye dhibaatooyinka jirayna ka mid tahay daalkacyo in laysku hayso oo la yidhaaho waxbaan ku leenahay annagaa leh iyo xaggeega joogta daalkac puntland wey weligeeda puntland bay ahayd waxa lagu soo dhexduumanayo oo colaadda lagu horanayana arrintaa weeye in laba maalmood meesha ay ka jirto marka arrintaa in lasoo afjira weeye waa la ogolaan xukuumadda puntland iyo doorkii ay ku lahayd xasiloonida iyo nabadaynta puntland waxaad moodaa inay ku fashilantay arrintaas soo noqnoqoto way og tahay waxba kama qabato waa arrin u baahan ciidan keliya uma baahna waxay u baahan tahay siyaasadna in lagu xaliyo siyaasaddii xukuumadda puntland waa ka gaabsatay kama hadasho adduunka uma sheegto waxa meesha ka socda dowladda federaalku dagaalkan inay abaabulayso oo wado dowlad adduunka uma sheegto hadday u sheegtana si fiican oo qiimo leh oo ay shacabku aaminsan yihiin ama ama qorshaysan uma sheegto marka arrimahaas arrimo badan baa jira waadha weyda waxaan maqlayay ciidanku markuu meesha fadhiya waxaa lagu yidhaha dhaqaaqiinina oo haydifaacinina ciidan dagaal ku socdo xabadi ku socoto markii la doonayo lasoo weerarayo qolaaddu meeshay ka imaanaysa la ogyahay meel fadhiya oo suga hoobiyayaal iyo kanooniyeeda kusoo dhacaya waxa la odhan kara maaha macquul ma aha sheeko ciidanna ma aha marka arrimahaas oo dhan in la yidhaaho magaaladii waa laga barakacay iskuulladiina waa laga tegey oo ciyaalka dugsi ma haystaan nooshiina waa istaagtay ciidankii khatar baana dalku ku sugan yahay colaad baana socota colaadiina ciidanku meesha waa waa joogaa laakiin colaadii colaadii ma soo afjari karo oo ma dhaqaaqi karaan meeshay joogaan kama dhaqaaqi karaan oo iyagaa habeen iyo maalinba hadba dhinac laga soo weeraraya waxaas sheeko ciidan maaha wax ciidan lagula hadla maaha wax macquulana maaha arrintaas shacabka inuu diido weeye iyo odayaasha gaalkacyo iyo murtoobi arrintaa inuu diido weeye colaadda gaalkacyo ka joogsada waxyaaba siyaabaha ay ku joogsan karayso waxaa kamid in la yidhaho gaalkacyo waa puntland weeye laba maamul kula jiri karaa
marka maxaa xal u aragtaa ugu dambayntii
hal waxaan arkaa arrinta hadda arafka ku bastay oo ah gaalkacyo inay tahay magaalo puntland laba maamul ayaa ka jiri karin in la diido colaadda jirta in lasoo afjiro wada hadalka kismaayo lala aadayo in la diido sheekooyinkaas soo noqnoqday oo waxay yihiin aan la aqoonna in in la diido waxa taas waxaan uga jeedaa dowladda federaalka nimankii madaxda ka ahaa oo dagaalkan hadda wado oo soo hubeynaya ciidanka dagaalamaya oo gaalkacyo jooga waa in arrinta hadday gaalkacyo weli joogaan gaalkacyo lagula xisaabtamo gaalkacyo lagula hadlo aan la ogolaan gaalkacyo inay ka baxaan dhaawicii iyo dhibashadii iyo khasaarihii halkaa ka dhacay oo dhan iyaga loo qabsado dusha laga saaro ayaan hal arkaa marka dagaal doorashada hadda socotana waxaan u arkaa puntland inay diido inay reer gelin waayo dalka colaad baa ka socoto iyadoo colaadi socoto doorashaanu gelaynaa oo xabal baana doorasho u adeegnaa waxna u adiga iga muuqato marka arrimahaas hadda aa- aa af kusoo dhastay ah daalkacyo inaan gurgurta laga dilin iyo jiritaankeeda iyo midnimadeeda oo magaala midaysan ay noqoto ee, puntland inaan gurgurta laga gelin jiritaankeeda iyo midnimadeeda mar inaan gurgurta laga gelin ee, ciidan soo duulay hadduu ku socdo magac shabaab iyo hadduu magac federaal ku socdo iyo hadduu magac dalmudug midna ku socdo midna ma guulaysan karayo oo dalka me dadka meesha jooga diyaar weeye marka wixii lagu waayey ee, colaad iyo iyo dagaal wixii lagu waayey marna inaan loo ogolaan siyaasadda in lagu helo ayaan ayaan eh, ka digayaa inaan marna loo ogolaan intaan la aqbalin meel kale inaan la aadin eh, oo aan kismaayo iyo meelo kale la aadin oo arrintaan la marhabaad la marin habaadin ay- ayaan ka digayaa iyadana oo dagaalku gaalkacyuu ka socdaa eh, nimanka reer gaalkacyay joogaan ciidankii eh, dagaalka reer gaalkacyay iyo ageeda joogaa ciidanka meesha laga kaxeeyo weeye shumaad meesha looga saaro weeye nimankii dagaalka keenayna in gaalkacyo lagu xisaabtamo weeye ee gaalkacyo ay noqoto hal magaalo oo puntland oo midaysan arrintaas saasaan u arkaa aad iyo aad waa mahadsan tahay
waayo salaamu calaykum.
hay, hay, hay, hay.